إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوتي في العقيدة waxaa mawduucan caawa ka warramaynaa uu yahay jiilu الصaxaaba ama bulshadii uu barbaariyey ama se uu soo saaray nebi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam maxaynu u doorannay jiilu صaxaaba inaynu ka waranno waa koox ama bulsho ama bac taariikhda bini aadamku ay ka markhaati kacayso inay raad kaga tageen dunida cid ka tagtay oo kale aanay jirin waa fac qur-aanku uu ka markhaati kacayo inay yihiin kuwo uu ilaahay raalli ka noqday subxaanahu wa tacaala waa jiil aakhriya adduunba liibaanay oo mudan ku dayasho markaasi waa dad dadka doonaya aakhire inay liibaan ay ku daydaan waa dad dadka doonaya dunida inay dad noqdaan ama ummad jirta ay noqdaan ay ku daydaan sideedabana taariikh waxaa loo daraaseeyaa in lagu cibro qaatown xataa mid gaaleed hadday tahy fasiruu fi lardi fanduruu kayfa kana caaqibatu lmukadibiin ilaahay baa la dhulka socda oo eega cidhibtii kuwii gaaloobay waa gaalo taariikhdeed waxa waa layna leeyahay subxaana wa tacaala eega idan taariikhda dhammaanteed waxaa loo daraaseeyaa lilcibra in lagu waayo arko haddii la leeyahay kuwii mujrimka ahaa daraaseeya cidhibxumadooda a aragteene waxaynu iska garan karnaa min baabi awlaa inay tahay kuwa khayrka qabana in la daraaseeyo ama se la barto si loo gaadho liibaan aakhiro iyo tu adduunba ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya fii suurati tawba aayadda boqolaad asaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allahu canhum waraduu canh waacadda lahum jannaatin tajrii taxtaha alanhaaru khaalidiina fiiha abada dalika alfawz alcadiim ilaahay wuxuu aayaddaasi qur-aanka inoogu tilmaamayaa kuwii dhaqsame ee hore ee muhaajiriin iyo ansaar ahaa muhaajiriin iyo ansaar koox ka tirsan ayaa alle subxaana wa tacaala inoo tilmaama kooxdaasi astaamo gaara bay leedahay kooxdaa iyo kuwii sama ku raacay baa la yidhi waladiina tabacuuhum biixsaan kooxdaa ilaahay subxaana wa tacaala sifaa buu ku tilmaamayaa inay leeyihiin radia allahu canhum waraduu canhum inay iyagu yihiin noloshooda iyo dhaqankoodii iyo waxay dunida kar muujiyeen inuu ilaahay raalli ka noqday idan waa koox qofka raadinaya ilaahay raalli ahaanshiyihiisa ama ummadda raadcaynaysa inay ku dhacdo jidkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ay tahay inay taariikhdooda in badan daraasayso ama in badan u fiirsato waa koox cidda rabta dunida inay magac iyo maamuus ku yeelato ay u baahan yihiin inay in badan taariikhdooda eegaan waayo seeskay dhigeen kooxdaasi ayaa wuxuu sababay in dunida konton sano in ka yar yani waa intay soomaalinimo dowladnimada sheeganaysayba meelaha in ka yar inay dunida wejigeeda taariikheedba dhankay u socotay dhan aan ahayn u dhigaan oo la odhan karo waxay noqdeen misaal dunida wax badan ka gediyey walidalik ba xataa taariikhda gaalada qorta maalan michael head waa nin maraykana oo qoray boog la yidhaahdo the hundran ama boqolka qof ee most influential boqolka qof ee ugu raadayn badnaa taariikhda bini aadamka wuxuu kow ka dhigayaa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam yani dadku abuuray iyo facu ka tegey isagoo raba inuu tusmeeyo baynu odhan karnaa waa koox ilaahay uu qur-aanka kaga markhaati kacayo uu leeyey kuntum khayra umma khitaabku cidda koowaad oo uu ku dhacaya wayaga cumuuman iyadoo ummadda muslimkaa laga waramayo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala iyaga khitaabku isagoo ku dhacaya la leeyay kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas inay yihiin dadkuwii ugu khayr badnaa ee dunida loo soo saaro waxaan leenahay waa koox aynu u baahan nahay nolosheenna inay horseed ka noqdaan haddaynu rabno inaynu ummad abuurno dowlad samayno dad abuurno dad muslimi soo baxaan dad adduunka dad ku ah aakhirana janno alle sugaya haddii la rabo in la sameeyo tusmada iyagaa laga qaadan karaa bale waxaan odhan karnaa tusmada waxay ka taagan yihiin halka ugu sarraysa waayo waa dad laga bilaabay ibir yani min jaahiliya taama adigu waxaad haysataa rasiidun fi tajriba yani waxaad haysataa kayd ummadda muslimiinta weli kayd iimaana ku hadhay kayd akhlaaqeed baa ku hadhay kayd cibaadaa ku hadhay kaydad badan oo u baahan inaad isticmaasho ayaa ku hadhay laakiin iyagu waxay ahaayeen koox laga bilaabay caqiida la-aan diin la-aan akhlaaq xumo cadaalad xumo dowlad la-aan qabiil laysu dilo firirsanaan waxa xuma la sheegaa xaadir buu ku ahaa iyaga idan in laga soo qaado dad levelkaa ah waxbala'aanta oo haddana ay gaadhaan ila alqima dunida meeshii ugu sarraysay ay gaadhaan bal ee taariikhda loogaga markhaati kacaya inay ahaayeen dad alwani alcadama waxa la yidhaahdo weyni hadday tahay mid siyaasiya hadday tahay mid dagaaleed hadday tahay mid dhaqan iyo akhlaaqeed hadday tahay mid bulsheed hadday tahay mid nidaameed inay qima ka wada joogeen meel sare inay ka joogeen idan dad laga bilaabay jaahiliyo barax tiran oo aan wax kale ku lamaanayn oo haddana dunida tusaale u noqday taariikhdoodu waxay mudan tahay in in badan loo fiirsado waxay mudan tahay inaan taariikhdeeda sheeko ahaan loo sheegin laakiin in la sababeeyo haddii la garan karo si fiican loo sababeeyo waxyaabahan ku abuuray inay bulshada caynkaasiyo ka baxaan maanta waxaa laga yaabaa inaynu ka cabanayno kala daadsani in laga cabanayo qabaa'il dadku isu dilayaan in laga cabanayo akhlaaqdii dadka xumaatay in laga cabanayo busaaro tiro badan leh dhaqaalo darro in laga cabanayo waxyaabo badan laakiin waxaan leeyahay intaasiba way yaaleen maka iyo agagaarkeedii shaqalaani waa taallay dulmi wuu yaallay cadaalad xumo way taallay qabiil wuu yaallay dagaal wuu yaallay koox yaroo dadka afduubtaa way joogtay wax waliba way taagnaayeen inay halkaa ka kacaan oo haddana ay dunida tusmo u noqdaan mar hadday suurtagal noqotay waa inay suurtagal noqotaa mujtamac kasta in la kicin karo xaggaa la qabadsiin karaa walow yaan la gaadhsiinin halkay wax walba ka gaadheene laakiin hadday wax walba iyagu maalan ninety percent ama ninety five percent ka joogeen at least seventy percent waa la gaadhi karaa boqol kiiba toddobaatan waa lasoo kici karaa hadday iyagu boqol kiiba dhowr iyo sagaashan gaadheen ee balas hadday ahaayeen dee toddobaatan waa lasoo gaadhi karaa wax mancinaya ma jiraan waxay ahaayeen jamaaca min annaas may ahayn dad gaaroo samada laga keenay ama meel kale ka yimi koox bini aadama bay haayeen oo jaahiliyadaa ku sugnayd oo dhankaasi u kacday waxa laga yaabaa in dadka qaar yidhahdaan ma ahe dadkeennaa maskax adag ama waxanba adag iyagaa ilaahay qur-aanka ugu markhaati kacaya inay ahaayeen koox muran badan oo qalbiyeenka qabay waagii hore walidalika ba ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahy fainamaa yasarnaahu bilisanika litubashira bihi lmuttaqiin watundira bihi qawman ludda baa ilaahay leeyahy qawman ludda duul muran adagoo aan la marin ayay ahaayeen maa darabuuhu laka ilaa jadala bal hum qawmun khasimuun baa ilaahay leeyahy duul dood u taagan bay ahaayeen bulsho noocaas bay ahaan jireen su-aashaynu markaa isweydiinaynaa u baahan inaynu in badan daraasaynaa waxay tahy jamaacada noocaasi siday halkaa u gaadhay waxay halkaa ku gaadhay miyaanu ahayn wax suurtagal ay tahay mar iyo laba iyo saddex jeer bay la soo celin karo maxaa mancinaya in halkaa la gaadho waxaan leenahay kooxdaasi waxaa la isku waafaqsay inay ahayd koox islaamka siduu ahaa ugu dhaqantay ama haddaynu dhanka kale ka marno waxaynu odhan karnaa waa koox islaamku siduu ahaa loogu tarbiyeeyey islaamku siduu ahaa loogu barbaariyey oo loogu kobciyey barbaarinta marka laga warramayo dadku had iyo goor caruur iyo malcaamad iyo iskuul iyo waxaasi ka fakeraan ma ahayn rag waaweyn bay ahaayeen oo odayaala oo timu caddaadeen oo reera ka taliya oo tujaara oo nooc walba noocaasaa la tarbiyeeyey bulshada abaqaadkeedii oo dhan baa joogay abibakr baa joogay aabihii baa joogo abiqaxaafa wiilkiisii baa joogo ina abibakara wuxuuba waa joogeen iyagoo jamaacada noocaasiya oo abiqaxaaf oo kale antin madowba laga yaabin inuu madaxiisa ku yaalay bale saxaabada badh lixdan jiro ay ku islaameen lixdan kalena qaar ay sii noolaayeen kullu dalik waxaynu leenahay waxay ahaayeen jamaaco lagu abaqay ama lagu tarbiyeeyey islaamnimada waa jamaaco ilaahay ugu talagalay inay tusmo ummadda u noqoto maxaa lagu tarbiyeeyey cid waliba oo iska garanaysaa cumuuman alkitaabu wasunna waxyi waxay aqbaleen inuu hogaanka alle u qabto ereygaa un u fiirso waxay aqbaleen inuu ilaahay noqdo alle subxaanahu wa tacaala cidda tusmaynaysa noloshoodoo dhan cidda tusmaysa ee hagta ee u tilmaamta waxa ay samaynayaan iyo waxa aanay samaynaynin waxa loofulkaa illegitimatekaa waxa qaanuunka ah iyo waxa aan qaanuunka ahayn ama waxa xalaasha ah iyo waxa xaaraanta ah waxaa loo baahan yahy in la caqiidaysto ee dhabta ah iyo waxa baatilkaee loo baahan yahy in laga tago ummad bay ahayd aqbashay uun tusmadeeda inay ka qaadato waxyiga xagga alle ka yimi subxaana wa tacaala ciddii tusmada ku dabaqdayna wuxuu ahaa acdamu murabbin fi taariikh nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam qiyaadadii hogaaminaysay ama hogaankii ku tarbiyanaya arrinkanina nebi moxamed bu calayhi salaatu wasalaam su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxaa soo usuushii ma taallo haa walilaahi alxamdu walminna cidda aan mabaadi'da dunida taalla ama adyaanta kale dunida taalla daraasayn runtii nicmadani xoog uma muuqato lakiin waxaan leenahay nimcada alle ugu weyn aynu hayno waxaa ka mid ah in waxyigu sidiisii ku yimi alkitaabu wasunna ama waxyigii xagga alle ka yimi inaan waxba ka lumin ee uu maxfuud yahay ilaahayna uu qur-aanka ku tilmaamayo isagoo qur-aanka ka warramaya innaa naxnu nazalna dikr wa innaa lahu laxaafiduun annagaa soo dejinnay baa ilaahay leeyi subxaana wa tacaala annagaana ilaalinayna walidalik ayaa sheekhi nadawi wuxuu leeyahay ilaalinta kitaabkan waa la ilaaliyey waxyaabaha tilmaamaya waxaa ka mid ah ilaahay baa u ballan qaaday buu ihi inuu dhowro oo ilaaliyo shareeco ahaan axkaam ahaan luqo iyo adab ahaan faham iyo tafsiir ahaan bal eh ilaahay baa wuxuu reebay shucuub dhan oo ku hadasha afka uu ku qoran yahay si aanay marnaba u dhicin inuu lumo oo tarjumada taxriifaadkeeda iyo qurunkeedu ay soo dhex galaan adyaan badan oo kaleo dunida ku faaftay baa jirta laakiin asalla maala haddaan tusaale kale idin soo qaado gary link ninka la yidhahdee canadianka ah baa nin ka mid ahaa kuwii ugu waaweynaa ee bridgerska catolica ayaa wuxuu tilmaamayaa faraqa u dhaxeeya inaanu islaamku dhimanayn ee joogo iyo diintooda furuuqda udhaxaysa waxaa ka mida buu leeya kitaabka kan waxaa la qoray buu isagu yidhi fii waqti nusuuli markuu soo degayey buu qormay oo la qoray laba qof weli iskuma qaban buu yidhi taasi waa aayad ka mida iyo aayad ka mida maaha laba qof oo dunida joogaa iskumay qaban buu leeyey waa aayad ka mid a iyo aayad ka mida maaha qoraal ahaan isagoo uu nool yahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la qoray buu leeyahy waa midda labaadee buu tilmaamaya qur-aanku mar kasta gacanta bini aadamka ayuu ku jiro marnaba kama bixin waxaa laga yaabaa in masaa'ilkaasi idinka hariib idinla noqda waxa kaloo uu tilmaamaya u leeyahy luqadii uu ku qoraana luqa xaya bay noqotay luqa nool oo aan dhiman oo weli dadkii sidii u fahmayaan taasi waxay sababtay buu leeyahy in mar kasta dadku xataa ha inxiraafaan ama ha fogaadaan inay fududay marjacoodii inay toos ugu noqdaan christianityga waxaa ku dhacay buu leeyay saddexdaa midna may helin lama qorin buu leeyay markuu ciisa noolaa calayhi salaam ee bibaleska ama waxyaabaha hadda gacanta gaalada ku jiro o dhami waxaa la qoray quruun kadib murankuna weli sidii buu u taagan yahay waa aayad ka mid iyo ka mid maaha oo ilaa hadda editioniska bibleka kala dambeeya isku aayado maaha kana aayado ku jiraa ka kale laga saaraa bale isku jaabtarra maaha isku suurado saa daraaddeed baa brotestanka kiisa iyo catholicka kiisa midna waa lix iyo lixdan kitaab midna waa saddex iyo toddobaatan yani midna waa lix iyo lixdan jis oo kale midna waa saddex iyo toddobaatan jis toddoba jis bay qola diidantoolada kuma jiro aayada ka kaalaya idan muran wuxuu ka taagan yahay weli iyaga waa aayad iyo aayad maaha wuxuu kaloo weli muran ka taagan yahay luqadii uu ku hadli jiray nebigii uu ku soo degay kitaabkani nebiyullaahi ciisa calayhi salaam cid ku hadasho nooli ma jirto hadday tahay luga alcibriya alqadiima luqadii yuhuudda qadiimka ahayd maaha tan casriga ah hadday tahay luga alaaraamiya iyo hadday tahay asian greegi greegii hore luqadiisii saddexda luqaba way dhinteen mana jiro dunida cid ku hadashaa ilaa iyo afraad yar oo nimanka luqooyinka baadho ee professorskiia waxaa lagu sheego fara ku tiris oo jaamacadaha dunida jooga oo la yidhaahdo waxay akhriyi karaan farihii qadiimka ahaa ee la helay taasina waxay dhib nagu haysaa buu leeyay mar kasta oo luqadii asalka ahayd lalayahay waxa weyaan kitaabkii asalka a lamahayo waa tarjumo waa inagoo haysana un inta yare af soomaaliga lagu tarjumay oo kale oo nidhaana waa qur-aan kuwa kale maxay kasii fahmi lahaayeen adigaagan baama laga yaaba af soomaaliga qur-aankaba wada yaqaana inaan saani ufahminin yani waxaa dhib badan markuu intaasoo tarjumo oo kala dambaysa galay waxa luntay buu leeyahay asalkiiba laakiin buu leeyahay islaamku wuxuu haystaa afkii uu ku soo degay baa ilaahay nooleeyey siuu afku u noolaadana dadkiisii baa weli ku hadla buu leeyahy luga alcarabiya alfusxa ila l-aan dunida waa lagaga hadlaa waana la fahmaya waana luqa mutadaawila wax qarsoonna maaha ka saddexaad uu sheegaya uu tilmaamaya waxa weeyaan kitaabkani buu yidhi marnaba gacanta dadka kama bixin ka kristanku kun sannadood buu maxbuus ahaa susaa ma ogidin yacni majmucu nikiya markii la qabtay saddex boqol iyo waxoogaagii waa qarnigii afraad shirkay christianitigu isugu yimaadeen wadaadadoodii uu markaa boqorkii qstantin la odhan jiray wata haystay go-aamaday soo saareen caqiidatu tatlit iyo wixii ka mida markii dadka lagu qasbayey in dadku saddexdan ilaahay isku ilaaha iyo waxa kanuu rumeeyo wadaadaa jiray diidanaa bale saddexda ilaahay isku ilaaha fotinkii maalan dabagan buga la ydhaha ninka qoray oo kale wuxuu tilmaamayaa laba kun oo wadaad baa isugu yimi saddex boqol baa caqiidatu tatliid qabay kun iyo toddoba boqol in ka badan baa qabtay laakiin wadaadadii dawladdu taageeraysay baanay ahayn ee wadaadkii ugu weynaana waa la xidhay kuwii kalena waa la kala firdhiyey dawladdu markay qaadatay in saddex ilaah oo isku ilaaha kiniisada lagu dhaqo ee wadaadkii meesha watayna uu sidaa qaatay waxaa kaloo la xukumay inaanu kitaabku gacan bini aadam oo dambe dib ugu dhicin ee gacanta boobkoo qura uu ku jiro boobkoo qurina inuu yahay cidda xaquleh inay tafsiirto cid kaloo dad inaanu xaqu lahayn inay taftiiso matala waxaa maqashaan hadda waxa la ydhaha protestant protestanku muxuu yihi protestanku laba shay unbaa ugu waaweyn afkaartay la yimaadeenba martin luther iyo calvin iyo waxaa la sheegay o dhame labada fikradood waa maxay waa kitaabkan wadaadku keligii haysta ha la badiyo dadkuna ha helaan kun sannadood markuu kitaabku qarsoonaayo aan cid kale arag ayay dib usoo saareen iyo fikradda odhanaysa wadaadku keligii sharaxa xaquma lehe ciddii wax ka fahamtaaba ha sharaxdo idan waa gacantii dadka in lagu soo celiyo laakiin qur-aanku mar qura quluubta dadka kama bixin gacantooda ka kaalaya saxaabadii way qaybsanaayeen taabiciintii way qaybsanaayeen ilaa maantana cid qaybsan baa nool marnaba dunida lagama waayin malaayiin qof oo qaybsan qur-aan qoraal markaa ka kaalaya xataa quluubta dadku ku jiray min casrigii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ila alyowm ayuu quluubta bini aadamka ku jira walidaalik ilaahay baa ballan qaaday inuu kitaabkan ilaalinayo idan dhib baa haysata adyaanta kale dhibta haysatee ugu weyn waxaa ka mida marka la yidhahdo ayna asalkii u noqono asalkii baa lala ayay laakiin inagu maanta haddaynu leenahay saxaabadii qur-aan iyo sunna soo saaray oo aynu leenahay waxaynu u baahanay inaynu asalkii ku noqono waxa fudud in asalkii lagu noqdo alkitaabu wasunna iyagoo maxfuuda ayay yaalin taariikhda firaqa islaamigana yacni waxaa jira bidc waxaa lagu kordhiyo diinta maxaynu unaqaanaa bidca soo maaha bidca diinta lagu kordhiyo ee qaara iskaga dardarsadaan muddo marka la joogaba ilaahay baa dad culamaa u saarona way dhintaan waa laga takhalusaa siduu nebigu sheegay alayhi salaatu wasalaam laa tazaalu aa'ifatu min ummatii aahiriina cala alxaq markuu nebigu lahaa koox ummadayda ka midii marnaba kama zuulayeen inay xaqa ku sugnaadaan hadday dadka badh bidac la yimaadaan bale waa kuu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam in kullu qarnin mujadid ama kullu mia sana in mujadid imanayo xadiidka macnihiisu cayn ka ah qof dadka afhaamtooda iyo diinta say ufahmayeen dib ugu cusboonaysiiya oo bidcada iyo qurunka ka jafo oo dhan firqo qura ayaa ugu khatarsan firaqa muslimiinta soo maray oo dhan waa nimanka qaadiyaaniyiinta lagu sheego waxaa laga yaaba soomaalida aan gudaha joogta inaanay ku badnayn ama jirin kastoo laga yaaba soomaalidii dibadda tagtay qaar ka mid inay qaadiyaaniyin yihiin waa xaqiiqa jirta iyada qaadiyaanigu waa mirza ghulaam axmed alqaadiyaani waa nin indiya u dhashay dabeetana firqo iminka axmediyaay sheegtaan axmediyada isku qaldina ma hateeni ariiqada ahayd waa axmediyo gaala ah kuwani waa axmediyo gaala ah axmed ghulaam axmed mirza ghulaam axmed ninka la yidhahdo nisba sheeganaya firqadan maxaan u leeyahay waa tii ugu khatarsanayd ee taariikhda islaamiga soo marta waxay fureen albaab aan firaqa kale oo dhami furin waxay fureen albaabka ah inaanu waxyigu goyn haysana waxyigu inuu ku ekaaday cahdigii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxiixa maaha iyagu waxay weli hayeen inuu soconayo ambinimadu iyo khatimu nabuwa nebigu inaanu kii u dambeeyey ahayna inuu kaatunkii ambiyada iyo wax ahaayo dabeetana weli inuu soo dego koodan imka koofiyada dheer le in wax kusoo degaan bay rumaysan yihin ee london degan idan waa firqad khatara waxay khatar ku tahay waxa weeyaan albaab aan weligii islaamka la furin oo dadka muslimiinta o dham isku waafaqsan yihiin oo ah alkitaab wasunna inay maxfuud yihiin markuu nebigu dhintayna calayhi salaatu wasalaam inuu halkaa joogo ayay iyagu dib u garaaceen yani cid rumaysan nebiga dabi calayhi salaatu wasalaam in waxii soo degay ma jirto koox baa jirta rumaysan in wax laysu qarqariyey yani innaga iyo shiicada waxa ugu weyna inoo dhexeeya waa maxay yani ahlusunna washiica maxaa udhexeeya maala shiicada kale ka kaalay ashiica alitnay cashariya qolada tan labiyo toban imaam laydhaah manaaqibtaynu akrino qaar badanina labiyo tobanka imaam bay galaan mooye inaa eegteen riwaayada ku qorani waxay tilmaamaysaa aimadaa qayb ka mid inay wariyeen calaa kulli xaal shiicadaasi labiyo toban imaam layda la yidhaahdo ee eraan ku taalla waxyaabaha khatarta aynu ku kala gedisanna waxaa ka mid ah waxay rumaysan yihiin waxyigu inuu nebiga kusoo wada degay calayhi salaatu wasalaam laakiin qaybo waktiga inaanay munaasib ahayn inuu sheego caliyo qura uu u sheegay calina dabeetana wixii waktigiisii munaasib ku ahaana uu sheegay wixii kalena uu qolo kale usii qariyey ninba nin inuu u qarinayey marka ilaa qarnigii saddexaad laga soo gaadhayey imaamkoodii labiyo tobnaad markuu dhuuntay wiil yar bay idhahdeen meel god iyo dhagax dhexdiiya buu ka galay dabeetana waa mahdilmuntadira way sugayaan inuu soo noqdo labiyo tobanka ay tirsanayaan waxay rumaysan yihiin maxay in uu nebigu inuu u qariyey midba uu kale intii usii sheegay waktigaa wixii munaasibka ahana inuu sheegay waktiga kalena idan cindana fii usuuli lfiq wuxuu dhammaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisii wax allaaliya wixii lagu soo dejiyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxba muu qarinina u wada sheegay laakiin iyagu waxay rumaysan yihiin in cali loo yaro dhiiba inay jirto dabeetana uu inba inoo markaa cindahum istidlaal waxaa geli kara aqwaasha aimadooda sababtuna waxay tahay waxyigii intii la qariyay iyaga loo sheegay bay haystaan marka iyaga inqiaacu kagama dhicin ilaa iyo lasoo gaadhayo labiyo tobanka imaamkii ugu dambeeyey iyagana waan khilaafsanay calaa kulli xaal firaqa ugu khatarsani baan leenahay waa firaqa garaaca albaabkaa odhanaya in alkitaab wasunna aanay dhammaystirmin markuu nebigu geeriyooday calayhi salaatu wasalaam ama se sheeganaya in cid damba wax lagu soo dejiyey inay jirto walidalik waxaan leenahay kitaab iyo sunnihii waa maxfuud waa la dhowray firqadan yar ele waxbaa soo degana culamaai lmuslimiin ajmacuu calaa kufrihim inaanay muslim ahayn bay ijmac ku yihiin culamaai lmuslimiin almucaasiriin alqadiyaaniya nimanka la yidhaha inaan iyagu muslim ahayn waayo ma qirsana inuu nebi maxamed nebigii ugu dambeeyey yahay calayhi salaatu wasalaam ee waxay rumaysay in ambiyo kale ka dambayso walidalika culamaai lmuslimiin waxay isku waafaqsayeen inaanay ahayn dad muslimiina ilaahay baa markaa qur-aankana ilaaliyey sunnadana ilaaliyey walidalik baa xadiidku imaam lbayhaqi warinayey ee uu tasxiixinayay alxaafid alcalaa'iy iyo axmed iyo ibn lwasiir xadiidkii sheegaya yaxmil hada alcilmi min kuli khalfin cudula yanfawna canhu taxriif alghaaliina waاntaxaala almubطiliina wataawiil aljaahiliin uu nabigu sheegay alayh salaatu wasalaam cilmiga kan qarni kasta inay xambaari doonaan kuwa ugu cadaalada badan leh oo ay ka reebi doonaan markaa waxa dadku ku daroo dhan ama uu nabigu leeyahy laa tajtamicu ala ummatii dalaala laa tajtamicu ummatii calaa dalaala waxay axaadiidtaa macnahoodu sheegayaa marka la isku wada daro wakti islaamka qayb ka mida ay luntay inaanay jirin ee inuu maxfuud yahay idan waxaan leenahay jiilu saxaaba inuu soo noqdaa miyaanay suurtagal ahayn haddii manhajkii abuuray uu yaallo yani abuuritaanka waxaan uga jeedayaa tarbiyada siiyey haddii uu joogo cunsurka kale ee u baahan inaynu daraasayno waxa weeyaan shakhsiyaddii nebiga calayhi salaatu wasalaam nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam cid la midii ma jirto tarbiyadu bixiyena cid bixin kartaa ma jirto laakiin waxaynu leenahay taasi waxay sabab u ahayd mustawaha sarreeya yani ardaygu macallinkiisa kama soo hadho soo maaha macallin dhan walba ka dhammaystirin hadduu yahay macallinka wax kuu dhigaya ardaygu dee haddii isna mid maankiisa qaba uu yahay arday fiican buu soo baxaya laakiin macallinkaagu hadduu dee yaro wagash wagash yahay qudhaadu wax badan oo buuran hadhow la iman maysi walidalik waxaan leenahay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa acdamu murabbin fi taariikh soo mara cid wax rabbaysa ama qaa'id ummad hogaamiya ama cid dad noloshooda wax ka bedeli kara qofkii ugu weynaa oo ilaahay qur-aankiisa uu ku tilmaamayo in dikrigiisa la kor yeelay qalbigiisa la taskiyeeyey akhlaaqdiisu fiicnay waxaaso dham aayado qur-aanay yihiin wamaa yantiqu cani ilhawa ilaahay ku tilmaamayo alam nashrx laka sadrak ilaahay ku tilmaamayo ilaahay tilmaamayo inaka lacalaa khuluqin cadiim yacni inuu nebi ahaa ana sayidu waladu aadam walaa fakr ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam aadamba wuxuu dhalay wiilashuu dhalay inuu sayidkood yahay laakiin taasi waxay sabab u ahayd bayn leenahay dadku soo saaray inay dadka ka sarreeyaan laakiin mustawihii islaamku uu ku talagalay in dadku gaadhaan kumay xidhnayn nebiga calayhi salaatu wasalaam geeridiisa wailaa diintu laba mid un bay ahaan lahayd inay noqoto diin ambiyo dambe de soo degto sidii kuwii hore kuwii hore marka dadku weecdaan maxaa soo degi jiray kitaab kale iyo nebi kale kitaabka hore marka la taxriifiya la qalde ee dadku lumo ilaahay wuxuu soo dejin jiray nebi dambe oo dadka saxa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa ku tilmaamaya innaka mayit wa inahum mayituun afa in mita fahum lkhaaliduun ilahay baa sheegaya inuu geeriyoonayo calayhi salaatu wasalaam ko waana geeriyooday ilaahay baana ballan qaaday diintani inay soconayso ilaa qiyaami saaca labada arrin say isu waafaqayaan waa inay noqotaa markaasi in uu sii joogo islaamnimadani idan waa suurtagal baynu leenahay in mujtamacii la soo celiyo daliil kalena waxa waa mujtamacu taabiciin maalan taabiciintii iyo bulshadii salafi saalix aynu inta badan tilmaamno waxay ahayn dad mustawa sara leh dhaqan diin caqiido akhlaaq siyaasad dagaal nooc walba dadku ah taariikhda meel kaga jira laakiin arrinka aan rabno inaynu caawa tilmaamna mu ahayn qadiyat lkitaabi wasunna mana ahayn inuu islaamku waarayo ilaa qiyaam saaca loogu talagalay waa masalada tan qadiyadda aan rabay inaan si fiican u tilmaamno waa masalada ah dadka raba inay isbedelka markaasi hogaamiyaan ama raba inay ummad soo saaraan inay isku dayaan inay dhaxlaan sifaati nubuwa inay dhaxli karaan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa culammadu ama dadkaasi aqoonyahanka u ahaa ummadda muslimka inay yihiin maxay warithatu lambiyaa dadkii nebiyada dhexlayay aqoono qura maaha waxa la dhexlayo ee waa qaabkii wax loo tarbiyeynayey iyo sifaadku qofka murabbigii lahaa iyo dadnimadii weeyaan waxaan rabaa itamiska ama ashyaadaasi laba saddex midh inaan ka tilmaamo aan badnayn waayo usuulu tarbiya waktigan dambe aynu joogno waxay iska noqotay maxay waana fanni waana mawhiba waana yacni cilmi la barto mawhibo ilaahay dadka uu siiyo ay ku kala fiican yihiin qaabka wax loo tarbiyeeyo oo qofka quwadiisa jismiga ama caqliga ama casabiga ama ruuxiga ahi intay leebtay ku xidhan waa cilmi nadariyaat loo daraaso oo la sameeyo waa fani taطbiiq iyo mumaaraso leh oo la sameeyo laakiin tii nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay ahayd mid ilhaam ama cilmi la dunuya ilaahay xaggiisa uu ka siiyey calayhi salaatu wasalaam waxaan leenahay qofka murabbiga haddaynu rabno bulshada asalkii lagu soo saaray wuu yaalaa oo wuxuu ahaa kitaab iyo sunne taana laba muslim iskuma iskuma diidanaa laakiin waxaynu u baahannahay inaynu markaasi weliba asaxwa alislaamiya almucaasara waxa loo yaqaano baraarugan dambe islaamiga ah ee maanta dunida aadka ugu badan leh masale waxaad moodaa inuu in badan kusii dhowaanayo oo ah masalada bidca iyo khuraafaadka iyo waxa in laga tago masalada odhanaysa in usuusha loo noqdo in loo noqdo alkitaabu wasunna in laga tago wixii cusurtii fiicnayd lagu yaqaanay waxaan ahayna dadka dambe la yimaadeen oo dhan in loo arko intaa intaa leh originaalka ahi ama dhabta ahi ama mateli karta islaamka xaqiiqiga ama intuu ilaahay ku tilmaamaya alyawma akmaltu lakum diinakum waatumtu calaykum nicmatii inta nicmada ahi inay tahay intuu nebi maxamed ka tegey calayhi salaatu wasalaam masaladaasi waxaad moodaa shubha mutafiqa inay u egtay waa laga yaabaa dad ka mabda ahaan rumaysan laakiin waxoogaa bidicbidici ku hadhaadhsan yihiin ama aan si fiican isaga rifin wixii la rabay inay iska rifaan inay jiraan oo min abnaa'i saxwa ka mid a laakiin min xays ilmabda waa la arkaa inta ugu badan inay caqiidaysantay in alkitaab wasunna dib loogu noqdo oo weliba calaa manhajkii quruntaasi fiicnayd siday u fahmeen ama u istidlaalayeen ama ugu dhaqmayeen loogu noqdo tatbiiqaadku haba yaro qalqaldamaan mararka qaarkoodi laakiin masalada u baahan baraaruga badan iyana waxay tahy in la helo ifaadkii murabbigii mabdaa kan dadka ka dhaadhicin kari lahaa murabbigii mabda wuu kuusan yihi kutubna wuu ku qoran yihi laakiin waaqac camaliya yaa u bedelaya yaa bulsho muslima oo meel ku nool siday tahay yaa ka gedinaya oo si kala gaadhsiinaya sidee bay dadku u suurtagal noqon kartaa inay saxaabada aynu sheegayno higsadaan yani waa laga yaaba mawduuca dadku markay jiilu saxaaba arkaan inay moodayaan inaan in badan ka warramayo taariikhu saxaaba laakiin waxaan rabaa inaan in badan ilmaam siiyo saxaabadu meeshay taagnayd waynu isla garanne see dadka looga dabageyn karaa inay tay ta muhimka ah waxaa jirta baynu leenahay maalan qadaaya tarbawiya waxaa ka mid a waxay ku tilmaamaan maalan sifat alculuw waxay yidhahdaan qofka murabbiga ah cidda cid tarbiyeynaysa waa inuu ka koreeyaa cidda uu tarbiyeynayo cidda cid hogaaminaysa cidda cid rabta inay maamusho cidda cid rabta inay indhaa u bixiso horseed u noqoto cidda cid rabta inay haliyey u ahaato waa inuu wuxuu dadka kala dheeriya jiraa waa qaacida min qawaacid tarbiya wuxuu dheer yahay oo keensanaysa in waxaan looga dambeeyaa waynay jirtaa waxa uu dheeriyey ha noqoto quwa ruuxiya ama quwa caqliya yani tafawuqaasi tafawuq caqliya korayn maskaxeed ha ahaato ama korayn ruux ahaana ha ahaato ama korayn akhlaaq iyo dhaqan iyo nafballaadhiya ha ahaato ama korayn deganaanshiiyo iyo cadhayari iyo casabi la-aan ha ahaato waxay doontaba ha noqoto xataa mid jismiya ha noqoto waynay jirtaa wax muujinaya qofka kani in uu ahal u yahay in wax lagala kulmi karo qawaaciddaa abuurta in qofka hoose uu ka kale wax ka qaata ee koowaad in lagu dhegaysto waxaa abuuraysa cidda ku dhegaysanaysa inaad waxaa dhaantaa jirto labada qofa iskabaleega waxba de iskama dhegaystaan socankaa maaha haddaad og tahay ninkan inaan wax badan ku dhaamin lagama yaabo inaad in badan u dhag raariciso haddaabaad adigu isbidaysana dee daaba daad adigu isbidayso inaad isaga wax ka dhegaysataa wa iska adagtay walidaalik ayaa xataa quwada jasadiga ahi wax badan bay xataa keentaa wax kale ka taalayta jasadiga ahi walidaalik ba maalan markuu ilaahay subxaana watacaala reer banu israiil yidhaahdeen oo nebigoodii waanu jihaatamayna kan baanu samaynaynaa caynkan madax noo samee ee dabeetana ilaahay madax uga dhigay ninkii taaluut loo odhan jiray in allaha qad bacata lakum taaluuta malika madax baa looga dhigay dood bay bilaabeen inaanay ninkan warkiisa dhegaysan karin ama heliyay noqon karin sababta waa maxay qaaluu anaa yakunu lahu lmulku calayna wanaxnu axaqu bilmulk min walam yu'ta sacatan min almaal doodooda waxay bilaabeen ninkani culuwi wax lagaga dambeeyo dalkan ka koreeya inaanay jirin iyagu miqyaaskii ay ku kala dambaynayeen markaa u muuqday baa ahaa miqyaas maadiya lacaga xoola ah sida loo kala xoolo baday in dadku isu dhegaysto xoolo badnida waxay isku dhegaysto dadka aqoonta daran leh dad aragto meel ninka waxaystaa unuu taliyo dadka kalena iska fadhiyaan aqoon baana oolin waana dad aada u dambeeya idan reer banu israiil waxay ku doodeen sifat lculuwi waxa keenaa bay leeyiin waa maal ninkani xoolo badan ma haysta bay idhaahdeen annagaana ka xoolo badan sidee bay udhici kartaa inuu madax noqdo ama laga dambeeyo ama ra'yigiisu mid lala kulmi karo u noqon karo ilaahay mawaasiintu ka bedelay markaasi waa la yidhi waxa lagu kala koreeya si aa idinku moodaysaan maaha waa si kale ilaahay baa wuxuu leeyay in allaha اstafaahu calaykum wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism wallahu yu'ti mulkahu man yashaa ilaahay baa dhowr shay sheegay awalan waxaa la yidhi ilaahay baa idin doortay idan qofka alla doortaa wuxuu mudan yahay inta kale inay dhegaysato ani mri waxaa la yidhi wazaadahu basطaة fi اlcilmi wاljism waxaad raadinaysaan inaad dagaal gashaan dagaalkuna laba shay buu u baahan yahay awood iyo aqoon labadiibana isagaa idinku dhaamaa la yidhi aqoonna wuu wadaa awooddii jismiga ahayd ee lagu dagaalami karayana wuu sidaa idan wuxuu muahal u yahay inuu noqdo qiyaado ama cid cid hogaamin karta masalada si aan u fudaydiyo aan meel dhow ka soo qabto alustaad maxamed qutub baa wuxuu tilmaamaya maalan dhibaatooyinka dhaca waxaa ka mid ah iyadoo laga yaabo masaa'il badan inaan kasoo naqliyay aanan mala cilmiyana ay fiicnayd inaan u nisbeeyo waxa uu ku tilmaamaya maalan kitaabkiisa tarbiyada juska labaad aabbayaashu buu yidhi ilmuhu markuu yar yahay si fiican bay u tarbiyayn karaan carruurtu markay yaryartahy sababta koowaadee loo nisbeeya waa maxay waxay idhahdaan waa sifatu lculuwigaah ilmuhu markuu yaryahay aabbihii iyo hooyadii dareenkiisa wax weyn bay ku yihin saa daraaddeed cid laga dambeeyu u arkaa walidalik baa imitationku ku bataa inuu isku daydayo waxa ay sameeyaan oo ilmahaaga yari maadaama uu wax weyn ku arkayo waa laga yaabaa markuu saddex jir afar jir shan jir meelaha soo gaadho markuu arkaadoo tukanay inuu iskaga kaa dhinaca qabsado isla iska tukado adigoo aan adigu oo dhan ba tuko waxaa la arkaa afcaashaad samaynaysa o dhan inuu iska dayo inuu samayn karo yacni wuxuu ku arkaa ramsi lagu dayan karo inaad tay laakiin waxaa la yidhahdaa markuu ilmuhu sii koraba dareenkiisa wixii ku jiray ahaa waalkiisu inay aada u weynyiin baa ka soo yaraada markuu dhowr iyo toban jir gaadho wuu isbidaa ilmuhu siduu berigii hore kuugu dhaganuglaan kuugu dhaganuglaan maayo waxa laga yaabaa markuu toban jir ka yaraa wax kastoo aad tidhaahdo inuu waayahay aaba kula soo tagna lakiin markuu shan iyo toban iyo lix iyo toban iyo gaadho ama afar iyo toban jir saddex meelaha markuu soo gaadho waxaa laga yaabaaba inuu hadalka kugu yaro celceliyo ama doodiinu bilaabanto ama waxaad adigu saxa u arkaysa aad qiimaynayso inuu kula yaro qiimayn waayo sinulmuraahaqa bay idhaahaan tarbiyad way adagtay da-daa marka la gaadho bay idhaahdaan tarbiyad waa soomaalidu da-da yidhahdaan nin buu ismoodaa ama caynkan buu ismoodaa ficlan nin wuu yahay laakiin waxay garan waayeen sidii loola dhaqmayay iyana waxay rabaan inay idhaahdaan war yarow isna wuxuu leeyahy man yaraanaya waa weynaanaya marka waa muran uun ee muranna tarbiye ma noqdo mushkiladda meesha taallaa waxay tahay aabbihii ama gurigii baa iyana kori waayey oo wax muujin kari waayey ilmuhu uu kaga dambeeyo walidaalika ba aabbayaal badan ama hooyayaal badani dhib kala kulmaan ilmuhu markuu da-daa gaadho waddaday la rabeen inay qaadsiin karaan idan haddii ilmo yari uu culuwiga intaa leeg u baahan yahay qiyaado ummadeed ama ummad hogaaminteed ama ummad waxusheegeed ama ummad tarbiyadeed ama inaad caalim ummad u noqotaa intee in leeg bay u baahantahy in warkaagu uu noqon karo war dadku intay dhegaystaan ay ku dhaqmi karaan waxay u baahan tahay culuwi sare walidalik ba waxa la idhaha qiyaadaadku iyo zacaamaadku waa inay noqdaan dad kibaara wax weyn ay dadku ka rajaynayaan oo dadku ay meel sare ka filayaan waa inay noqdaan waa inuu qofka jundiga ama shaqaalaha ama kani ama ardayga ahi uu macallinkan iyo maamulkan iyo caynkan uu dareemaya in waxuu dheeriyey oo uu kaga dambayn kara inay jirto maalan tusaale kale aan dhisiiyo madaaristii soomaaliya markay sii xumaanaysay waagii hore macallinku dhaqanka soomaaliga wuxuu ahaan jiray nin ardada da ahaan ka roon aqoon ahaan ka roon garaad ahaan ka roon experience ka roon saasi daraaddeed waxaa fududayd ardaygu inuu ka dhegaysto laakiin markuu macallinkii b b noqday ama shaqo qaran noqday ee laga yaabo in secondary la geeyey ee ardaygii ay salaakaadeen wax laysku ixtiraamoo badani ma jiraan saa daraaddeed kalaasku fawduu noqonaya iskuulku waa iska fawda la soo galoo laga baxo waayo qadarintiibuu waaye macallinku in talaqi dhaco waa in wax kala sarreeya ay jiraan talaqi si uu u dhaco wax kala koreeya waa inay meesha jiraan in wax la kala qaadan karaa markaasay suurtagaltay maalan tusaale kale ardisiiyo yurub waxaa maqashaan oo kale wararka idinku soo gaadha rag iyo dumarkiibaa isfuray waxyaabaha kan baa dhacay kan maxaa sababa keene ka mid a one of them sabab ka mida sababaha waxaa ka mid a maalan waxaa dhacda meelo badan oo yurub ka mida inaan dadku shaqaynin in social welfare meel ay ninkiiyo gabadhuba lacag ka wada qaataan odaygii inuu guriga iska joogo o carruurtii guriga joogto islaantiina guriga joogto biilkiina wada imanayo waxaa soo yaraado dareenkii odayga laga qabay awal markii halka la joogay odaygu waxaa nin soo shaqeeya nin dhaqaalaha reerka keena nin yacnii reerku qof uu isaga ka hooseeyo wax weydiistuu ahaa ilaahina qur-aanka muxuu ku tilmaamaya alrijaalu qawaamuuna cala annisaai bima fadala allahu bacdahum calaa bacd wa bima anfaquu soankaa ilahay ma odhan qawaamada maxaa ninka loo siiyey fadliga jinsiga ee uu leeyahay iyo iyo wa bimaa anfaquu baa ilaahay yidhi cunsurka iqtisaadiga wuxuu ka mid yahay canaasirta xoojinaysa inuu ninku qawaamada guriga yeesho odaygii markuu guriga un isna iska fadhiyo ilmo yaroo weynaadeyn unbuu isna noqday de ila dhaqaale keeni maayo waxba keeni maayo isna meeshii u dhex fadhiya waxa dhacday islaantii inay dareemi kari weydo weynidii uu aabbuhu lahaa odaygii maqnaaye soo shaqaynaya lacagta keenaya wax la weydiisanaya laga dambeeyey wuu waayaya haddii aanu nin xakiima ahayn oo isku dayay inuu si kale wax u farsameeyo waxa weeyaan qorayntii loo arkayay way soo yaraanaysaa mar kastoo ay soo yaraataba waxaa kusii adkaanaya isaguna inuu islaantan iyo carruurtanba tarbiyayo waxaa dhacda maalan carruurtii baa loo taag waaya yurub laleeyahay canaasirta jirta waxaa ka mid a ilmuu iskuul buu gelaya waana carruur afkii iyo wixiiba markiiba uu la qabsanaya odagii iyo islaantii baashi way ku adkaanaysaa hadhow xafiiskii iyo meeshii ay u baahdeenba kii yaraabaa tarjumo loo wataa kii yaraabaa kasoo tarjumaya dee isaga kalaaska sideedaad dhigta oo afkan meesha ama afqoti ha ahaado ama mid kale ha ahaado isaga isaga akrinaya kan yari odaga iyo islaantii garan maayeen bay u badan yihin taasi waxay keenaysaa ilmihii inuu isagu isbidaba waayo isaga waxu tarjumayo odaga iyo islaantina wax badan fahmi maayaan waxa yaraaday usrada aabbihii odaygii wixii oo dhan baa yaraaday midhkii yaraabaaba isbiday marka saa daraaddeed ilmo iska kaabidaya inaad tarbiyaysaa wax fudud maaha waa cunsur muhima oo waxaa laga yaabaa ciddiina aan dhibaatooyinkaa la kulmini inaydan canaasirtan xoog ugu fiirsanin laakiin waa cunsur aada u muhima in cidda wax tarbiyaynaysaa cidda la tarbiyaynayo uu ka koreeyo walidaalik ayaa waxaan leenahay tusaale yaroo fudud saxaabadu inay kor ahaadaan oo la gaadhi waayo maxaa abuuray canaasirta abuurtay waxaa ka mid ah gaabka ama distanska ama waxa u dhaxeeya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam mansiladu taagnaa iyo ninka saxaabiga mansiladu taagan yahayba aada u kala fog saa daraaddeed waxay rumaysnaayeen saxaabadu inay aqzaam yihiin markay nebiga ag joogaan dad gaagaaban inay yihiin markuu nebi maxamed joogo calayhi salaatu wasalaam waxa fududaatay markaasi wax kastoo uu sheego inay noqon karaan waxay si fudud ay u aqbali karaan walidaalik baa ilaahay subxaana wa tacaala markuu nebiga dooranayo calayhi salaatu wasalaam si acdamu bulshadii u fiicneed khayra umma loo abuuro ayaa waxaa lasaa la soo bixiyey sayid waladu aadam khayra umma ukhrijat linnaas khayru umma inay noqoto waxyaabihii sababay waxaa ka mid a inuu joogo sayid waladu bani aadam aadamba wuxuu dhalay kii sayidka u ahaa walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxay saxaabadii u arkayeen wax kasta agtooda markay isaga ag joogaan inay yaryihin kuwooda geesiyadii maxay sheegayeen waxay ahaayeen bay leeyihin marka dagaalku nagu adkaado nebigaanu ka ag dhowaan jirnay caliya baa tilmaamaya bale waxaynu naqaanaa sida aynu isagu hadhay iyo koox yari aswatu xunayn oo kale markii raggii intii badnayd inta dhufayska loo galay lagu dhuftay ay yaaceen isna waa kii sii taagnaa isagoo le nebigu calayhi salaatu wasalaam ana nabiy laa kadib yani gabaygii caynkaas ama weedhay caynkaas isagoo nebigu calayhi salaatu wasalaam akrinaya waxaan leenahay wuxuu ahaa ilaa xad qaylo ama boqa markuu yeedho xadiidkii saxiixu muslimku muxuu sheegayey inta dhawaaqa laga maqlay madiine gudaheeda inay saxaabadii soo baxeen oo markii lasoo kacayba uu ka hor yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam faraskii abi talxa oo leeda ah isagoo fuushan oo ka soo noqday meeshii qayladu ay ka yeedhay oo le lam turaacu lam turaacu isagoo leh xadiis saxiixu muslim baa sheegayay yani isagoo intuu meeshii qayladu ka yeedhay faras leeda u fuulay gaadhay oo wixii jiray soo ogaaday oo soo noqdo dadkii iyo welis dadkii ku jiray intuu u yimi inuu yidhi iska dega waxba ma jiray yani waxay tilmaamaysaa shajaacadiisa wax ka bixin badnaa inuu bale saxaabada ku lahaa buurta uxudo in lago dahaba hadii laysiiyo saddex habeen inay ii wada hoyato maan jeclaadeen saddex habeen inay gurigayga u wada hoyato maan jeclaadeen bale qof weligii wax weydiistay wax ku siin maayo kuma odhan wuxuu ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xad baa lo anas ibnu malik muxuu tilmaamayey qof dumare iyo ilmo caruure weligii midna ma dhirbaaxin ama wax kuma dhufanin wuxuu tilmaamaya anas ibn cid wax weydiisata yani ilaa xad inaan weligii may odhan hadduu isagu wax waayo inuu saxaabada uga dayday jiray cid qofkan ka marti qaada ama ka marti soorta ama wax siisa taasi waxay abuurtay inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam in badan ka koreeyey bulshada maadaama uu in badan ka koreeya waxaa fududaatay atalaqi in wax lagala kulmo oo wuxuu sheego markaa saxaabadu oo loo gediyo wanaag xuma maaha wanaag haddii la rabo ummad islaama in la helo oo taariikhda bini aadamka meeshii laga rabay geli karta ummad rabta inay dad hogaamiso ummad rabta inay dunida magac iyo maamuus ku yeelato ummad rabta aakhire inay badbaado zacaamaat ama qiyaadaat ama culamo waa inay helaan dadku ay u arkayaan inay wax dheeryihiin waa cunsurka koowaad haddii dadku markaa iskabaleekaado baynu leenahay waxaa yaraanaysa raadka waxa la dhigayaa tarbawiga ee uu yeelanayo yani ciddii alle uu wax ku duwayo laakiin hadduu dadku isleekaado waxa yaraanaya raadka tarbawiga ah ee uu yeelanayo waxa la dhigaya kaasi baynu leenahay markaa waa cunsur muhima cidda rabta inay zacaan qaado ama hogaan qaado ama ummad bedasho ama caynkan samaysaa waa inay ku talagashaa inay uhub samaysato waa inay ku talagashaa wixii wax lagaga dhagaysan kari lahaa inuu qofkani muahilaadkaasi in laga heli karo waxaan leenahay marka haddii xataa waxaynu odhan karnaa galbeedku dadka in la lumiyuu yaqaanaa soo maha wastranku ama ninka cadi falsafaadkooda luminta ah si dadka loo lumiyo waa in loo yeelaa dadku rumuus ay ku daydaan ramzigaasi waa inuu shay uu mutafawiq ku yahay waa inuu jiraa wax dadku uu uga dambayn karaa bini aadamku inuu wax la dheer iyo aad buu u ixtiraama abirukana qisadiisi maxay sheegaysaa yani ninkii nebiga u yimi xoogga isbidayey ee dabatay yidhi ila legdano neef adhiyo neef adhiyo ila dhigo ee uu nebigu waa intii aan la mamnuucin wax dhigashada arju yani ma hayo maraajican hadda wax ka ego laakiin waxaan rajaynayaa ciddii inay idinku baadhaan xadiidka sanadkiisa ama sixadiisii wuxuu tilmaamayey in uu legdin neef iyo neef lagu dhigto waa intii aanay jirin markaasi in la mamnuucay neef adhiyo neef adhiya lala dhigtay xoog buu isbidayey waa la legday wuxuu yidhi halaigu celiyo neef kalaan dhiganaya waa loogu celiyey waa la legday haddana saddexaad baan dhiganaya halaigu celiyo buu yidhi waa loogu celiyo waa la legday markaasuu isdhiibay oo uu aqbalay waxyaabo badan oo loo sheegi doono oo uu bilaabay weedhiisii ahayd inuu yidhaahdo bal maxaan islaantii iyo reerkiibuu ka fikeraya wuxuu kula hadli doona bal haddaynaa mid iyay baa cunay dawaa cuntay midna way hallaabtay talabta saddexaad maxaan ku sheegaabuu ka warwarayay dabeetana xadiidku wuxuu tilmaamayay in lagu yidhi inaanu kulagadnay iyo inaanu wax kaa qaadno isugu kaa dari mayna arigaaga kaxayso yani ninkani markii hore isaga xoog isbidayay laakiin markuu arkay in la jebiyey buu isdhiibay insaanku in wax la dheer yahay aad buu u ixtiraamaa walidalika bawastranku markay qadaayaadkaa fahmeen waxay sameeyeen waxaan imika la dhaha stars xidigo dhalinyarada iyo reer dhaforada xirxirata maxay u xirtaan ama dumarka timaa cadcadaysta ama waxaa sameeya ama xamuuradaha iyo waxa la ismarmariyo ma qurux baa shayaadiin bay uegyihin markay waxaas soo marmariyaan qurux maaha ficlan waa la arkaya inaan qurxayn laakiin in la halaabiyo dadkan sida loo galo stars baa loo sameeyey xidigo xidiga heesaaga ee caalamiga la yaqaane fulan basaan muu sameeya xidigta heblaye filim actarka ee aflaamta matasaasa samaysa xidigta heblaye ama xidiga heblaye kubadda cagta ciyaar ama basketballka ciyaar dadkii dadkan markay xidiga u noqdeen xidigta socirka lagama eego xataa magaca caadiya looga bixina xidigaa loo bixiyey stars markii ay dadkii xidiga u noqdeen waxa fududaatay dadku inuu markiiba la kulmi karo waxaa fududaatay tafawuqa iyagoo dadku qiimaynaya daraaddeed inaad suuqa aragto berrita markaa mid dhafoorada xirta mid cayn ka sameeya mid cayn ka sameeya waayo talaqigaa fudud inuu wax la kulmo ayaa iska fudud waxaan leenahay cunsur kale waxaan isku dayaa inaan idiin soo koobo laakiin bal aan cunsur labaadna tilmaamo weynida qofkoo quri maaha waxa qure faa'iidada leh ee waa inay jirtaa xusni alcaqaa marka uu culowigii yimi si weliba ay usii fududaato si fiican uu liqi karo ciddan wax la siinaya waxa la siinayo in si fiican loo siiyo si fiican in loo siiyo sida fiican waxa ay sheegaysaa maala ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya walaw kunta fadan haliza alqal lafaduu min xawlik culowgii wuu jiraa wax uu bixin karana wuu hayaa laakiin waxaa la leeyahay qaabkaad waxu dhiibaysaa hadduu qaab engegan yahay oo qof qalbi adag oo dabeecad adag haddaad ahaan lahayd walow culuwigaasi uu jiro lafadu min xawlik waayo culuwiga jiraya waxa weeyaan xaq baad haysaa lama tilmaamin haddaad xaqa ka maranta in lagaa yaaci lahaa iyadoo xaqii uu hayaba waxaa la tilmaamay qaabku waxu bixinayaa haddii aanu ahayn qaab fiicanoo wax looga aqbali karo inuu carari karo yani waxaan leenahay usuulu tarbiya waxyaabaha koowaad ee muhimka ee labaad waxaa ka mid a in cidda wax la siinayo waxa la siinaya in la jeclaysiiyo inuu qaadan karo suurad jeclaysiinaysa maxaa suuraddaasi maxay ku timaadaa addamaan ilawal maxamed qutb wuxuu ku tilmaamay addamaan ilawal inuu yahay alxub kalgacal inuu jiro labadan qof udhaxeeya yacni qofkan wax la kulmaya waa inuu dareensan yahay ciddan wax ka qaadanaya cid kalgacal u haysa oo danaynaysa inuu yahay haddii aanu taa dareensanayn waa adag tahay inaad wax ka qaadato matalan haddaad dakhtar u tagto laakiin dakhtarku nin dabeecad adagoo kakakan yahay oo markaad u gasho ku idhaa haye xagee ku xanuunaysaa intaaan hadalka dhammaysan ku idhaahdo waraaqdaa qaado orod walow dawadu ay tahay tii dhabta ahayd waxaa laga yaabaa inaanay ku cuntamin inaad bahashaa liqdo ama kalsooni badan inaad ku qabanin ku qabin dawada qaadashadeeda laakiin hadduu hadal macaan kuu sheego oo si fiican kuu dhagaysto oo kusoo dhaweeyo waad waxaa laga yaabaa wax kasta u qoro inaad ka qaadan karto yani waxay idhahdaan laba shay baa wada jira markaasi labadaba israaciyaba midi waxa weeyaan inuu qofku dareemayo inaad danaynayso alihtimaam bilakhar dhakhtarkaasi hadduu si wanaagsan kuu dhagaysto oo haddana su-aala kugu soo celiyo oo ku idhaa haye halkaa ma lagaa qabtaa caloosha maku xanuuntaa maxaad samaysaa cunadaada ka warramo habeenkii hurdadu say tahayo uu iska kaa waraysto intaasaabad ku nafisaysaa intaa markuu dhameeyo waxaad tirada ninkan wuu helay wixii oo dhowr goor waxa aad sheegta uu ku idhaahda habeenkii saaya saama lagu tiraa ha dhowr goor kaa soo baxdo markaasaad tilada waxaagi ninkan wuu helay waayo ihtimaam buu kuu muujiyey inuu ku danaynayo waxay fudaydinaysaa taasi waxaan uu qorayo inaad markiiba qaadato laakiin hadduu markaad usoo gasho intuu saacadda ku eego saddex mir intuu wax kaa garifgarifsiyo aad ka boodo oo kuyuuga un eeganayo dadkaasi say usoo kala haystaan isla kontan aad ka gaadhsiisid waxaad dareemaysaa inaanu ihtimaam badan ku siinin waxaad dareemaysaa inaan daawadiisa waxba ku taraynin waxaad dareemaysaa qofku danaynaya inaanu ahayn idan usuli tarbiya waxaa ka mida bay idhaahdaan qofka inaad hanan karto aad wax siinayso maadaama aad adigu tahay kii wax bixinaya idan inaad ihtimaam badanna siiso waxan aad siinaysana inuu ka dareemo inaad la jeceshahay alxubu inuu yahay xataa haddaad ciqaabayso inuu ciqaabtaa u dareemayo inaad tahay maxay dantii inaad u ciqaabtay walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam taas buu in badan inaga gedisnaa waa sababta keentay bayn lena inay saxaabadu wax badan dadka ka sarreeya ilahay qur-aanka muxuu ku sheegaya fii suurati tawba laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xarisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim ilahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waxa idin yimi rasuul idinka idinka mid ah calayhi salaatu wasalaam rasuulkan sifaadka alla siiyey waa maxay casiizun calayhi maa canidtum waxa ku dhib abaa ilaahay leeyo ku adag mushkilad kastoo idinka idi soo gaadha idan qofku markuu dareemayo dhibta ku haysataa markuu qofku kula dareemayo waxaad dareemaysaa oo talo kasta uu kuu sheegaya inay dantaadu ku jirto waayo waxaad og tahay in qofkani uu kaa naxayo inuu wanaagga kula jecel yahay casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum ayaa ilaahay leeyahy waa mid in badan idin ilaalinaya baa ilahay leeyahy subxaana wa tacaala bilmu'miniina ra'uufu raxiim baa ilahay yidhi mu'miniinta wuxuu yahay maxay ra'uuf raxiim walidalik buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay sifaadkiisii yani waxaan la mid ahay buu yidhi aniga iyo idinku maxaynu isku nay ninkii dabta shitee balabaalis guntigaanana idin haya idina naar baa iskusii guraysaa buu nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yani suu dadka ugu naxariisanaya ilahay leeyahy lacallaka baaqicu nafsaka calaa aahaarihim in lam yuuminuu adiga waxaa laga yaabaaba dacwadaadu inay noqoto dadka xujada ku og yani waxa wax loo sheegaa waa dhowr sababood inaad dadkan ka naxayso isleeday naar ka badbaadi haddaad sidaa ka fekerayso maxaad samaynaysaa inaad isku daydo usluubka ugu fiican aad sileeday qofkan waxaan waad uga dhaadhicin karaysaa inaad u marto laakiin hadday arrintaadu tahay uun aakhiro yaanaadna cudurdaar lagugu helin ma gaadhsiisayda ku duloogun iyagana naarta ha galaanee xujada gaadhsiiya hadday tahay intaad ku dul akhridaa umaad iskaga tegideen aayaadkiiyo nusuusta intaad sheeg sheegto waxa weeyaan waa allahuma fashhad intaad tidhaahdo de waad sheeg sheegto eed iska tegaysaa waxaa kaa muuqata yani inaan danayn badani dadkan ka ahaynin laakiin hadday danayni kaa hayso waxaad isku daysaa ay usluub shareecada ku banaan oo aad leedahay qofkani waxbuu kaaga qaadanaya inaad wax ku siiso waxaad ka naxaysaa dadkani cadaabkay ku sugan yihiin iimaan la-aantu waa cadaab akhlaaq xumadu waa cadaab maamul xumadu waa cadaab dhaqan xumadu waa cadaab diin la-aantu waa cadaab idan markaad aragto tolkaa iyo dadkaa oo cadaab ku jira waa inaad danqataa oo ixsaas uu kugu jiraa dareen ah dadkan inaad cadaab ka badbaadiso ka fog ka waran adigoo waxaa aad dad arkayso dhaqankay samaynayana wada garanaya in naar lagu gelayo dareenkaagu intuu isbedeli karaa markaa markaad ogtay kan dhinacan kaa xigiyo kan hortaada joogiyo kaniba waxay wadaan inuu yahay wixii naarta lagu geli jiray adiguna aad dadka ku dhaanto naari waxay tahay iyo ilaahay cadhadiisi waxay tahay iyo ciqaab wuxuuyi yani waxay ahayd inaad in badan naxdid oo u naxdid masaakiintan masaakiintan waxaa haysta inaad in badan ka naxdid taasi waxay keenaysaa wax kastoo aad qadimaysaa inuu xubbi ku kooban yahi inuu kalgacalaa dadkan aad uhaysiyo naar ka badbaadi inay tahy walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam habeen iyo maalinba intuu dadkan usoo jeeday ayaa ilaahay lahaa waxaad laga yaaba naftaada inaad ku halaagayso dadkan inay diin qaadan waayeen idan sababtaasiba in lena waa asbaabta ka mida inay saxaabadu noqoto jiil aan la gaadhi karaynin waayo murabbigooda wuxuu ahaa cid khayrka la jecel oo danaynaysa haddaad rabto markaa bulshadani inay saxaabadii inuun hiigsato hadday ducaadaadu noqoto un dadka ku og xujada oo xagga iyo naarta u dir wax badan bedeli maysi laakiin waa inaad sifaat nubuwa inaad daxasho isku daydaa oo ah in dadku kaa dareemo inaad wanaag la rabto haday kaaba dareensan yihiin inaad kursigooda siyaasigaa ku haysato nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadkuu islaamka ugu yeedhayay cidda booskiisa kamuu qaadin cidda booskiisa kamuu qaadin sidooday kusoo islaameen reeraha ciddii madaxda ka ahayd umaa madax ka ahayd laakiin wuxuu kula dadaalay in islaamku qalbigooda galo idan hadduu qofku marka horeba kaa dareensan yahay meeshiisa inaad duulimaad ku tahay ama isaga aada caynkan tahay waxa iskaba dhib badan sa isu fahamtaan laakiin hadduu dareemayo inaad u naxayso waxaan aad kala cararaysaa inay tahay inuu naar galo waxa fudud inuu wax kaa dhagaysto idan waxaan leenahay addamaan athani ama addamaan alawal ah in dadku wax kaa qaadan karaan xusnu talaqi inuu dhaco waxa weeyaan inuu dareemo dadku inaad kalgacal uhayso iyo qaab fiican oo nadiifa inaad wax ugu gudbinayso saa daraaddeed baynu qur-aanku arkaynaa iyadoo fircawn la leeyay nebi muuse u tag soo maaha fircawn markii la yidhi u tag waxaa loo sheegayay fircawn dhowr shay waxaa ka mid ah inuu ilaahay rumeeyo caabudo waxaa ka mid ah reer banu israa'iil inuu gumaysiga ka daayo lama odhan intaad u tagto hadalka ku taagtaag oo caynkaa u sheega waxaa la yidhi si fiican ula hadal laakiin xaqa sheeg xaqa sheegistiisa iyo si fiican u hadalku waa kala nooc faqulaa lahu qawla layinan baa la yidhi war dabacsan ku dheh laakiin maxaad warka dabacsani muxuu ahaa man rabukumaa markii la yidhi maxay ku jawaabeen waxay ku jawaabeen rabbigayo waa ilaahi wax kasta abuuray ee hanuuniyey waxay ku jawaabayen inuu rabu samaawaati waalardi yahay inaanu fircawn rabbi ahayn taa muran kama taagna laakiin waxa weya iyadoo aan taa muran ka taagna xaqiiqa u cad tahay ayaa waxaa leleehay xaqaa'iqdaa markaa dhiibaysaan si loo qaadan karo u gudbiya xaqaa'iqda adigoo dhiibayo ay xaqii tahay xaqaasi ha noqdo mid si loo aqbali karo aada u dhiibi karto idan waxaynu leenahay xusnu talaqiga waxa abuura waa in si wanaagsan loo dhiibo waxaynu leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa badnayd ihtimaamku u hayo saxaabadiisa ilaa xad uu dareemi jiray nin waliba maalintuu maqan yahay wuxuu ku maqan yahay dhibta haysata qof walba uu dhibaatadiisa la dareemi jiray qof kasta oo mushkilad ula yimaada isku dayi jiray mushkiladiisa inuu xalilo ay kaga kalsooni badnaayeen waalidkood iyo cid walba bale ay ka jeclaayeen isna uu tilmaamay inaan iimaankooduba dhammaystirmaynin ilaa ayay isaga ka jeclaadaan maxay min waladihi wa waalidihi wannaasi ajmaciin markay mansiladaasi timi ah inay dareemaan inuu nebigu danaynayo calayhi salaatu wasalaam cadaabna ka badbaadinayo dantoodana uu ka shaqaynayo ayay iyana kalgacal la yimaadeen oo nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam jeclaadeen oo ay aabbiyo hooyaba ku furteen taasina waxay fudaydisay inay si fudud wax ugala kulmaan inay dhegaystaan in wuxuu sheego si fudud loo qaato bale inay weysadiisa kala boobaan yani hadalkiisa daayo wuxuu sheegayay waysadu ku weysaysanaya biyaha ka duulduulaya inay kala boobaan idan waxaynu leenahay haddii la rabo bulshada in la hiigsiiyo mujtamacii saxaabada dadka raba zacaamadaasi inay u qabtaan waa iskaga mid inaad guri maamulayso waa iskaga mid inaad iskuol maamulayso waa iskaga mid inaad masaajid maamulayso iyo inaad madaxweyneti mid waliba oo maamul waxa laga yaaba dadka inay madaxduunu muuqato baarlamaanada iyo wasiirada iyo kuwaasi iyadoo laga yaabo guryo maamulkood inaanay ka adkaanin iyadoo laga yaabo masaajid maamulkii inaan laga adkaanin iyadoo laga yaabo reer yar maamulkii inaan laga adkaanin ama faamligiini yarayo hoose waxusheegiis iyo diinku tabiqiis iyadoo adaan ilmaaradeerada diinta weli ka dhaadhicin rag meelo kala haysta inaad isaga bu'daa waa iska wax fog idan waxaan leenahay maamulku waa maamul hadduu ka masaajidku fiicnaado oo ka gurigu fiicnaado ka ka sarreeyana uu fiicnaan karaya haddaad ka gurigaba ku fashisho way iska adagtay ku ka sareeyana inaad waxa uu midi u baahan yahay ilmo in la tarbiyeeya wuxuu u baahan yahay ayaa class dhan in la tarbiyeeyana uu u baahan yahay mujtamac dhanina kasii kororsan markaa idan waxay leenahay cidda rabta inay mujtamac wax ka bedashaa culuwigaa loo baahan yahay waa inay marka hore iyadu xaqiijisaa la timaadaa mid cilmiya mid macnawiya mid akhlaaqiya mid yani culuwigu waa inuu ka muuqdaa waa inuu ka muuqdaa inay si fiican wax u gudbinayaan waa inuu ka muuqdaa dadkan inay danaynayaan oo dadka dantiisii ay yihiin waxaanay ku heelan yihin waa inuu ka muuqdaa inay dadka kalgacal u hayaan taasi hadday dhacdo waxyaabaha lasii tiltilmaame ee kale waa wax muhima laakiin aynu ka maarmi karna caawa sheegsheegistooda badan maalan waxaa ka mid ah alistimraariya walmutaabaca tarbiyada iyo cilmigu waa kala nooc cilmigu waa sheeg sheeg inaad mar sheegto qofka daad laba ku celisona waxaa laga yaaba saddex jeer daad ku celiso inaad maximumkii gaadho u qaadanayo laakiin tarbiyadu mutaabaca joogtaa bay kaaga baahantay waa joogto inaad waxaan u eegto bal isbedelku hadba intuu leegyahay waxaad ku kordhin lahayd canaasirta aad sheegtay inay isu dheelitirayd iyo iyo inaad kuwo kale ku ziyaadiso markii hore nuqsaani kaaga jirtay laakiin maalin baan dadka wuxuu sheegay ama kitaabaa masaajid ka akriya maxay magaaladu isu bedeli weyday waa wax adag kitaabaa masaajidka laga akriya magaalada dhaqankeedo dham ha isbedelo kitaabku waa shay muhima waana marjaca keliya aan rabno in dadkan uu gaadho laakiin waa inay jirtaa mutaabaca waa inay jirtaa canaasiru tarbiya dadkan la tarbiyanaya in la mutaabacayn karo inuu qofka la tarbiyanayo dareemayo in ihtimaam la siinaya waa markuu ogyahay in la mutaabacaynayo in akhdaadiisa la saxayo in saxdiisa lasii toosinayo in meel wanaagsan loo wado waxaan jeclay inaan iska soo koobo waxayn leenahay guri tarbiyadii wax badan bay u baahantay mujtamac tarbiyadiina wax kasii badan bay u baahantay ummadda dunida ku nool in hormood loo noqdaana wax kasii badan bay u baahantay dadka muslimiinta ilaahay wuxuu ugu talagalay ma aha in soomaaliya iyo inteena yar inaynu hogaamino qureen waxaa lagu soo saaray inaad ahaato hormoodkii dunida alqiyaada albashariya halka maanta shaydaanku ka hogaaminayo waa boos ninkii lahaa uu ka baxay ama se uu lumiyey jiilu saxaaba waxay leenahay waxaa soo saaray alkitaabu wasunna oo marjaca iyo sifaatu nubuwa oo la helay oo ah nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam idan waxaynu u baahanay ciddii dhaxli lahayd sifaadkuu nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam wallahu aclam wabilahi towfiiq